ow sharif xasan waxa weeye safarkiisu safar qorshaysan buu ahaa wuuba naga daahay in muddo abaan sugaynay shariif madaxweynaha soomaaliya oo aan imaanin buu asaga safartiisa inuu imaado aan rabnay dib buu nooga dhacay nasiib wanaag aduu shalay buu imaaday si hadde kulley labooyinkiiyo waa daawateen baan filayaa si lama filaan oo aada iyo aada u qiimo badan waa loo soo dhaweeyey ma garata waa garta mas-uuliyiinta maamulka ayuu la kulmaa la leeyahay maxaa laga wada hadlay
dee waxaan laga wada daris wanaag iyo sidii wax loo wada qabsan lahaa iyo sidii laisku ictiraafi lahaa ilaa goboladan laba goboladan ayaga ah saddexdan lixdan gobol waa tii ay niman ku doodayeen lixda gobol baan maamul ka dhisaynaa waa iyagi lahaa waa gobollo deris ah oo waxyaalo badan iskaga dhex daadsan yihiin dadka joogo oo labadan gobol goboladan dega labada dhinacbo xaggaana way degaan oo koonfur galbeed way degaan jubbalandna way degaan marka waxyaalo badan baa iskaga daadsan sida dee maamul wanaag iyo derisnimo fiican iyo dadka labada meelooda meesha joogaba sidii loo soo dhaweyn lahaa maamulka wax loogaga qisiin lahaa waxyaalaha noocaas unbaa laga wada hadlayo isagana u imaaday min karata waxyaabaha labada maa maamul ay wada qabsanayaan oo diiradda lagu saaray kulamada maxaa ka mid ah waxaa kamid a dee waxaa saad og tahay waxa weeye gobolkan hadda la yidhaahdo gado nimankan bay iyo bokool degmooyin bay ka degaan ma garata waa garta
marka sidii degmooyinka ayaga ahaa dadka ku nool maamulka loogu tixgelin lahaa ee maamulka loogu soo dari lahaa meel dageed midda kale jubbaland ayadana bakool bay ayadana iyo degmooyin ka degaan niman bakool u dhashay oo deegaankan u dhashay baa la socday oo wafti ah baa la socday ayagana waxaa la lahaa sidii bal hadee xag iyo xag iyo xaggaba sidii maamulka dadka looga qeybgelin lahaa ee laysku soo dhaweyn lahaa ee aan laysku faquuqin oo ninba ninka kale kugusan kugusan inay ku heshiiyaan oo maamulku isku mid yahay oo wax lawada qabsado deris darg deriska la ilaaliyo waxyaala noocaasa u badnaa wixii laga walaalaya waa garta marka xalay kulamo gaara madaxtooyada ka dhacay kismaayo oo shariif xasan iyo axmed madoobe iyo mas-uuliyiin kale ay wada qaateen iyana maxaa looga hadlay iyaga unbaa taa unbaa la xoojinayay weeye taasaa la muujinaya shalayta hadalku ma badnayn eraboorka markii la imaaday waa lasoo waday madaxtooyaa la imaaday waaba la daalanaa waa layska qabeeyey oo waa layska seexday xalay bay kulamada badan dhaceen wixii kulamada ilaa maantana wuu joogaa oo maanta wuu joogaa oo ma baxaayo marka waxa weeye kulamada waxaa aan hadda kuu sheegay unbay u badnaayeen deris wanaag iyo haddee waa laysku buro dad badan dad wax badan kala maqnaa oo isku xiisaysan baa la ahaa dee arrimihii ayaga ahaan baa laga walaalayay ayagana si wanaagsan oo jawi fiican bay ku dhamaadeen ma garan waxaa soo celcelisay in labada maamulo xalay ay ka wada arrinsadeen deris wanaag wax colaada oo saddexda gobol koonfur galbeed iyo maamulka jubba udhexeeyay miyaa jira maya maya maya waxa u dhexeey beredhaweyto markii shariifka la caleemo saarayay jubbaland way tagtay wafdi baa ka tegey marka odayaasha dhaqanka way tageen guddoomiyaha degmadaa tegey waxa weeye marka ayadaa wax colaad iyo wax xumaan iyo wax isdurbaan midna ma dhexaynin de annaga iyo shariifkana wax weliba de uu ka maqnaa hadda markii jubbaland la magacaabayay umada uusa joogin oo wuu maqnaa dadkii wuxuuna ahaa u olooleynayo saddexda gobol ee lixda gobol diidanaa ayuu kamid ahaa saaxiib gaar abayda la tahayba jubbaland ma garatay colaad iskala daayo waa garta marka siyaasad ahaan ma la odhan karaa maadaama saddexda gobol uu daneynaya haddana madax uu ka yahay sidaas dabcan aada isku wada garateen
haa maya wax dhibaataa ma wato shariifku shariifka waa fiican yahay wax buuq iyo wax brobaleen ana lama imaanin waftigii ugu tegay markii la caleemo saarahayay baa baydhabo ugu tegayna si wanaagsan oo sharaf lay kusoo wada hadleen oo uu kusoo sagootiyey asagaa cilaamiyey inuu imaanayo jubbaland oo yidhi jubbaland baan imaanayaa oon soo booqanayaa marka booqasho salaan oo kalgaceelal oo farxad leh oo wanaag leh oo is afgarashada ayuuyuu ku yimi waxaad garan kartaa sidii loo soo dhaweeyey shalayta uma kala hadhin dadweyne iyo dawlad wax u kala hadhin ma jirin si wanaagsan oo qurux badan baa loo soo dhaweeyey oo xiise leh marka sidaa awgeed wax dhiba iyo wax khilaafa iyo wax dooda iyo wax murana oo annagii iyo naga dhexeeya koonfur galbeed iyo jubbaland ma jiraan
waxaa la idinku xantaa maamulkiinan kismaayo in hirgelinta maamulkan koonfur galbeed kaalin weyn aad ku qaadateen adinkoo dabcan diidan maamulkii lixda gobol sheeganayo oo magaalada beedhabo ku sugan maxaan uga qaadan weyna dee annaga waxa weeye annagoo maamula oo fawdo annaga usmaanina fawdeeyey saaad u ogtahay jubbaland dhismadeedu waa la fawdeeyey oo waxaa ka dhacay fawdo badan oo aan looga kala hadhin oo nas maal iyo muruq iyo xoog wax kasta waa la iskugu kaandaray waayo waxaad garan kartaa inay ciidamadii wada socday waddada soo mada maraaxabad la iskugu dhiibay marka khilaaf buu ahaa nimankii lahaa ee hebelmadoodow ka mid ah wixda badan nimanka watay khilaaf ay jubbaland ku carartayayaan buu ahaa shariif xasanna wuu diiday wixii oo dhan wuu kasoo dhexbaxay oo wuu diiday saddexdii golob buu ku haday annaguna waan taageernay tii sideena noqotay ma garat laakiin marka la fiiriyo lixdan gobol sooma habboona maamul qura oo ay ku midoobaan maya ma midoobi karaan ma midoobi karaan dhul ballaaran weeye oo maamul iyaga oo laba maamul ah oo derisa way midoobi karaan waxna wada wada qabsan karaan waxna wada waqasa haddii intay isku imaato laysku imaado liyaala hal maamul aan wada noqonana wax dhibaato oo ku jaban male laakiin waa saddex waa lix gobol oo saddexna maamul oo saddexna maamul oo deris ah way isku darsan karaan wax way wadaagi karaan aalaahda way ka dhaxaysaa dadka deganna labada dhinacba waa isku mid xaggaana waa la degan yahay intana waa la degan yahay marka hadda saddexda gobol ee koonfur galbeed iyo jubbaland waa laba mataanaa wax dhiboo u dhexeeyana ma jiro wax u dhexayn doonana maba jiro bataatama sababtoo ah waa dad isku dana oo isku oo deris ah oo walaal ah oo wada dhashay oo labada dhinacba xaggana jooga xaggana jooga wey ma garan